bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan khayaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhegaysanayo meel kastaoo aad ku sugan tihiin waa maalin jimcaha taariikhdu ay ku astaysan tahay kow iyo tobanka bisha seteembar sannada labada kun shan iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan saddex sano ayaa u buuxsantay xilligii loo doortay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayadoo weli ay taagan yihiin baahiyadii qaar ee uu ballanqaaday madaxweynaha xilligii uu ka horjeedinaya baarlamaanka soomaaliya khudbaddii ololaha doorashooyinka ugu jiray ee uu isugu qamaqaabinaya inuu noqdo madaxweynaha soomaaliya lix tiir oo ka mid a ballanqaadyadiisii madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa la tilmaamay inay ka fuleen kuwo fara ku tiraysa halka intooda badan weli ay taagan tahay baahida waxaana jira sidoo kale culaysyo badan oo laga dareemay magaalada taniya wixii ka dambeeyey markii dowladda soomaaliya uu la wareegay xasan sheekh maxamuud maamulkeeda waxyaabaha la tuhumayay inay madaxweynaha uu ka gaabiyey ayaa la sheegay inay ka mid tahay arrimo la xidhiira dhibaatooyin amni oo dalka ku baahayay muddooyinkii dambe iyo sidoo kale caburinta dhaqaalaha dalka oo haatan la sheegayo inuu maraya meeshii ugu xumeeday tan iyo wixii ka dambeeyay burburkii dowladdii dhexe ee soomaaliya iyadoona dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada muqdisho ay si aad ah kaga cabanayaan haatan dhaqdhaqaaqa dowladda iyo xakamaynta ka jirta dhanka dhaqaalaha amniga iyo sidoo kale horumarka arrimaha bulshada oo si aad ah ay kaga liidata magaalada muqdisho iyo qaybo badan oo ka mida dalka soomaaliya oo ay gacanta ku haysato ku hayso dowladda uu hogaamiye xasan sheekh maxamuud waxaana meesha ka baxay lacag aad u fara badan oo gudaha dalka soo geli jiray kuwaasi oo siyaabo kala duwan ay ugu noolaayeen bulshada qaybaheeda kala duwan dhanka dhaqaalaha markaan u weecanno waxaa saamaynta ugu badana yeelatay mushaar la-aanta baahsan ee ka jirta ciidamada qalabka sida ee soomaaliya iyo hay-adaha kale ee dalka sida shaqaalaha rayidka ee dowladda u shaqeeya kuwaasoo aan helin ku dhowaad muddo sanad iyo bilo ah wax mushaar ah taasoona keentay dhibaatooyinka cakiran ee dhaqaale la-aanta ka jirta dalka soomaaliya waxaa jira sidoo kale ciidamo aad u fara badan oo ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya kuwaasi oo qoysaskooda ay ku nool yihiin gudaha caasimada iyo qaybo badan oo ka mid ah gobolada dalka soomaaliya kuwaasoo dhibaatooyin dhanka nolosha haatan ay haysato waana midda loo sababeynayo helitaan la-aanta mushaar la-aanta saamaysay ciidanka dowladda soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa inta badani ku celceliyay in dowladdiisu ay si joogtaa u bixisa mushaaraadka iyadoo aan la garanaynin cidda ay siiso haddana waxaa jira cabashooyinkii oo mid maalinba maalinta ka dambaysa sii taraya iyadoona dalkii uu haatan u muuqanayo meel sii cakiran muddo labaiyo toban bilood ayaa haatan u harsan oo maalinnimadan maanta oo jimcaha ka bilaabanayso waxaana looga fadhiyaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud isbeddel buuxa iyo in dalkani u gaara labakunlixiyotobanhiigsiga la hiigsanaya ee ah in doorasho ay ka dhacdo taa oo duwantii lagu doortay madaxweynaha soomaaliya waxaa jirta guux badan oo kasoo yeeraya dhanka bulshada kuwaasoo u dhunduleelo bal sida ay wax u dhici karaan inkastoo walwal iyo laga qabo cabsi xoogan soo laabashada xasan sheekh maxamuud oo ay tilmaameen in dalka uu sii geli karo xaalad kale halka kuwo kale ay qabaan inay tahay wax lasoo dhoweeyo soo laabashada xasan sheekh maxamuud maadaamu ay ka fiican tahay inta uu imaan lahaa mid kaloo cusub balse siyaasiyiinta qaar ayaa qaba in xasan sheekh maxamuud dowladda uu hogaaminaya ay ku tilaabsatay horumarro dhowra sida xidhiirka caalamiga ah oo soo laabanaya muddooyinkii dambe kaasoo ah halka meel ee madaxweynaha soomaaliya lagu ammaanaya dowladda uu hogaaminaya inay xoogga saartay inkastoo sidoo kalena ay la tacaashay dhibaatooyinka amni haddana weli waxay u muuqanaysaa mid aan u taag helin wax kaqabashada xaaladda amni ee ka jirta dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho iyadoo dharaar cad la weeraray xarumaha ugu sarreeya dalka sida maxkamadaha xarunta golaha shacabka madaxtooyada iyo hoteello ku yaala gudaha magaalada muqdisho kuwa oo qaarkood lagu dilay diblomaasiyiin soomaaliyeed oo ka shaqaynaya safaarado dalka dibaddiisa ah madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo safar shaqo ku tegay degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ayaa kula hadlay boqolaal ka tirsan bulshada halkaasi ku dhaqan asigoo ugu baaqay inay ka qayb qaataan gacansiinta dowladda waxa uu sidoo kale xasan sheekh maxamuud ka hadlay inay jiraan cid ay amnigooda kula xisaabtamayaan oo dowladda ay u xilsaartay arrintaasi haatan wixii ka dambeeyana aysan dhici doonin falalka inta badani kusoo laalaabtay gobolka shabeellaha hoose madaxweynaha soomaaliya waxa uu sidoo kale ka hadlay dhibaatooyinka ay ku hayaan askar ku libisan dareeska ciidamada dowladda soomaaliya bulshada ku dhaqan gobolka shabeellaha hoose waxauna tilmaamay inaysan ciidanka oo dhan wada xumeen balse oo jiro askari xun kaasina laga hortegi doono waxna laga qaba doono waxuu dhinaca kale ballan qaaday madaxweynaha soomaaliya in gobolka laga qori doono ciidamo amnigooda ilaaliyo
shabaab lama sheegin dadka shabaabaana noolahay inay dowladnimo iyo meeshaan ka jiri weyso marar badan dowladnimo aan raalli laga ahaynaa dadka degaankan ka jiri jirta maamullo aan in badanoo dad ka mid aanay raalli ka ahaynaa jiri jirta laakiin duruufahan hadda jira duruufo inay ka sahlanaayeena laga yaaba xukumaa waa dad carre ma la xukumoy bacaad iyo buur iyo dhagax ma la xukumo dadaa la xukumaa dad kasta deegaanka ay joogaan inay isxukumaan oo taladiisa lahaato waayo dowladda federaalka waxa ay u taagan tahay koonfur galbeedna ra'yigaasi ku samaysantay laakiin ayada dhexdeeda haddii laysku sii jijiido oo laysku kala riixriixo oo aniga kanan lahay ma laysiin la dhaho oo aniga kaasaa inta iga mudnaay maanay oo adiga muxuu ahay baxdayda meeshaan waxaan isugu nimiday gobolkan dadkiisa waxa ay xaqa u leeyihiin oo deganaanshiyo iyo nabad iyo nolol ah inay helaanaan rabnaa la sheegaayo oo xooga dalka soomaaliya leeyahay ma wada xuma askari xumaa ku jiro askar xumaa ku jiro laakiin annagaa maxaan u samaysannahay kii xumaay in uu maxaan ku radaa annaga dhannaga magac iyo muuqaal dheeraada u samaysannahay waxaan idiin ballan qaadaynaa wiilashiina amniga degaankan mas-uuliyaddiisa in lagu wareejiya qabtaan maxay ugu qabanayeen waajib amniyoo badan intuu ka bilaabanaa la dagaalanka shabaabow ka bilaabanaa la dagaalanka shabaabow ka bilaabanaa wuxuu kusoo dhammaanaa islaanta jidka maraysa inaan la qashqashaadin gabadha yartaa kunka shilin loo dhiibay oo gaaska soo gadliiro kunka shilin inaan laga qaadanin meeshaasuu kusoo dhammaana la dagaalanka shabaab iyo dalka in laga xoreeyo una kasoo bilaabana madaxweynaha soomaaliya oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu tilmaamay in aan dhaqaalo loogu deeqin shabaab taa beddelkeeda loogu baahan yahay in dhaqaalaha la siiyo dowladda soomaaliya si ay kor ugu qaado xaaladda amni ee dalka ka jirta waxauna tilmaamay shabaab keliya in tiro kooban ay ku maamulaan gobollada iyo degmooyinka qaar ee haatan ay gacanta ku hayaan inkastoo u tilmaamay haatan inay yihiin kuwa gobolkooda uu sii dhacayo siina luminaya gacan ku-haynta tuulooyinkii iyo farakutiriska ah ee haatan ay ku hareen al-shabaab
iyo qalab waxay haysatay heli karto jeebkiinana waa rabaa inaad ka bushid waa la sheegay lix biloodaan damaanad qaaday ka badanna waa la damaanad qaadaa al-shabaab maxay ku nool yihiin dowladda federaalka bay ku nool yihiin dekada muqdisho cashuurta laga qaada may ku nool yihiin dadkaanay ku nool yihiin dadkaanay ku nool yihiin iyo deeqooda al-shabaab aan ka ceshana deeqa kan amniga noo sugaayo oo dadaalka noo sugaayo oo nadiifka ah oo dadkii aanaynin oo qoorta ku goynin garbaashaynin qaabdarra gabdhaha aan naagaha aan ragga ka furanaynin oo duulka aan la maraynin kaas aan muxuu ahay aan aan siina kaasi waa laga yaabaa muddo yar inaan dib culayskooda aan ku galno laakiin waa ka gudbay cabsida cabsida saddex nimoo shabaab oo saddexdaa nimaa shabaab joogto tuuladaa la dhahayo tuulo ah laba kun oo qof ay ku nooshahay oo saddexan ay xukumayso war maaha dhaqan maaha shabaab saasay dalka ku haystaan saddex saddex afar afar shan shanay dalka ku haystaan maalintay meel inay galaan rabaan carada jirjeeda meel walba intay saabar wacdaan isu yimaadeen meesha isla galaan markay dhamaatana waa kala tagaan nin walba saddexdii tuuladii oo saddexda ku ahayn xukumaayeen dib ugu laabtaan madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya ayaa dhankiisa ugu baaqay bulshada ku dhaqan gobolka shabeellaha hoose inaysan dhaqaalo ugu deeqin shabaab ee ay siiyaan ciidamada maamulkaasi si loo siiyo mushaaraadkooda waxauna dhinaca kale ka dalbaday madaxweynaha soomaaliya in mushaaraadka ciidamada joogto laga dhigo kuwa jooga gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan waxa uuna tilmaamay intaa ay u dhabar xeegdo doonaan sidii ay u hirgeli lahaayeen waxa uu tilmaamay xataa haddii canshuuraadka laga qaadayo gobolka shabeellaha hoose uu ku filnaa waayo mushaarahaan ciidamadu ay deyn usoo qaadi doonaan sida uu ka dhawaajiyey shariif xasan sheekh aadan asigoona bulshada ugu baaqay inaan la taageerin shabaab ee la taageeray ciidamada maamulkaas uu leeyahay waxaan diyaarunahay wax allaale wixii meeshaan hadda lafteena canshuur ku qaadna inkastoo meelaan geeni la garan la'ahay waxaan diyaarunahay annaga canshuurtaas in nala ogaado la qaado ciidankana la siiyo aanan qof kale wax laga siinin ciidanka la siiyo yaa dhiman la dhaho weliba wixii gobolkaan joogo markay mushaarkooda qaataan hadday wax soo haraan hadday dhinaadaan inaan deen u raadin aan diyaarunahay waxaan rabnaa oo madaxweynaha ka rabnaa ciidan hadda kadib horta inaan la dhihin mushaar ma qaata bal ciidankan mushaar hala siiyo wixii kalena taliyayaashaan ka rajaynaynaa iyo wasiirka gaashaandhigga hadda nala joogo inay istaraatiijiya ay u bixiyaan odayaasha dhaqanka waxaan ka codsanaynaa shabaabba dawladdu wax ma siiso odayaashii lagu yeeraa lacag soo aruuriy le waa soo aruuriyaan marka annagana waxaan rabnaa inay lacag soo aruuriyaan ciidanka la tababari lahaa raashinkiisa keenaan mushaarkiisa keenaan meesha dhibaatada ka jirta ay sheegaan shabaab oon dawladnimoba laga filanayna buu inta laga cabsadaa wax la siiyo waaya dawladnimo haddii la helo cid walba xurnimay qaaday cid walba gurigeedii iyo wanaageeda aada haddii dawladdu waxaa la keena tiraadana waxa laga yaabaa in la yidhaha dawladdu dadkay wax weydiisay marka runtii in laiskaalmeeyo xagga xagga loo baahan
halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer wararka naga soo gaaraya magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolada dhexe ee dalka soomaaliya ayaa waxa ay tilmaamayaan in madaxda sare ee maamulka ahlusunna ay isaga baxeen magaaladaasi ka gadaal markii ciidamada itoobiyaanka ee ku sugan gobolka galgaduud ay duldhigeen awaamiir ku aadan inay ka mid noqdaan maamulka galmudug ama ay hubkooda wareejiyaan saraakiisha ciidamada ahlusunna wal-jameeca iyo sidoo kale madaxdii sare ee maamulkaasi ayaa gebi ahaanba la sheegay in magaalada isaga baxeen waxaa sidoo kale magaalada laga saaray dhaawacyadii dhowaan halkaasi la gaarsiiyey ee laga keenay degmada caabudwaaq oo ay la wareegeen ciidanka maamulka galmudugga arrintan ayaa waxaa la sheegayaa in culayskeeda uu ka dhashay ka gadaal markii saraakiisha amisom iyo madaxda dowladda soomaaliya iyo madaxda waddankaasi etoobiya kulan ay ka yeesheen arrinta la xidhiirta ahlusunnada gobolada dhexe ee dalka soomaaliya taasoo u muuqanaysa haatan culays in lagu saarayo inay ka mid noqdaan maamulka ama ay isaga baxaan halkaa ayadoona saraakiisha ciidanka etoobiya haatan fariisimo ay ka samaysay sida wararka ka imaanaya galgaduud ay tilmaamayaan duleedka degmada dhuusamareeb ee xarunta gobolada dhexe ee dalka soomaaliya wararka waxay intaa ku darayaan in saraakiishii ciidamada iyo sidoo kale madaxdii sare ee maamulkaasina gebi ahaanba isaga baxeen magaalada iyadoo la sheegaya haatan inay u ruuqaansadeen dhankaiyo degmada guraceel inkastoo wararku qaar ay sheegayaan inaan la garanaynin halka ay u ruuqaansadeen ciidamada etoobiya ayaa qayb ka ah howlgalka midooda afrika ee amisom ay ku joogaan gudaha dalka soomaaliya waxaana la tuhunsan yahay inay joogaan ciidamo ka badan kuwa howlgalka qaybta ka ah ee ka socda waddankaasi etoobiya waxgaradka gobolka mudug ayaa waxay ugu baaqeen ahlusunna wal-jameeca iyo sidoo kale maamulka galmudug in la joojiyo colaadda wadahadalna lagu bedelo afhayeenka odayaasha dhaqanka beelaha ama afhayeenka odayaasha dhaqanka ee muduga ninka lagu magacaabo yaasiin maxamed gaani ayaa waxa uu tilmaamay inuu ugu baaqayo ahlusunna inay dagaalka joojiso sidoo kalena qayb ay ka noqoto maamulka wadahadalna la gasho inta ay dagaalami lahayd waxa uuna tilmaamay in dagaaladu haatan ay yihiin ka dhacaya halka kuwo waxyeelada ugu badan ay kasoo gaarayso dadka deegaankaasi ku dhaqan ee iyagu kasoo jeeda maamulka dowlad goboleedka galmudug ee uu haatan hogaaminayo cabdikariin xuseen guuleed asigoona ugu baaqay culamaa udiinka ahlusunna wal-jameeca garabka gaduudsan ee haatan ku sugan guraceel iyo dhuusamareeb inay qayb ka noqdaan maamulka ha la joojiyo dagaal galmudug ha la joojiyo galmudug maanta uma baahna uma baahna ama soomaaliyaba uma baahna intaasaan ugu baqayaani walaalaheen yarka wixii ay soo mareen wax baabaayay ka dhigi xaqaase wax baabaayo oo diinti ka dhinaca waxsano oo ka baxsanyay iska dhigi oo xaqaaseen dawladdu waxay u soo jeedisaa xaqaaseen oo waxaa ku dhowrsadeen sharaftii ay soo hargabeen ha ku dhowrsadeen sidoo jidacana ugu hargamayaan baalushooda dowladda galmudugna intaasaan anigu ugu baaqayaa
maxkamadda sare ee dalka soomaaliyana waxay ku baaqday in la adkeeyo amniga dalka soomaaliya waxna laga qabto xilli sidoo kalena ugu baaqay guddoomiyaha maxkamadda sare ururada taakuleeya dowladda soomaaliya sida midowda yurub in lacagaha lagu wareejiyo dowladda soomaaliya si ay u ogaato halka ay ku baxayaan waxauuna sheegay caydiid cabdulaahi ilkaxanaf gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka soomaaliya in isbeddel amni lala yimaado maadaama inta badani lagu xagliyo dowladda inaysan waxba ka qaban xaaladda amniga ka jirta dalka soomaaliya ugu dambaynna dowladda maraykanka ayaa sheegtay inay qaabili doonto toban kun oo ka tirsan qaxootiga waddankaasi siiriya iyadoona haatan la sheegayo inay tirada ka dhigayso boqoli konton kun oo qoys oo siiriyaan ah inay ku nool yihiin gudaha waddankaasi maraykanka waana tiradii ugu badneed ee maraykanka mar qura u qaabilo iyadoona haatan looga fadhiyo golaha sare ee dalkaasi maraykanka in dhaqaalaha ku baxaya loo qoonteeyo dadkan laga keenaya waddankaasi siiriya arrintan ayaa waxa ay muujinaysaa sida maraykanka uu u garab taagan yahay dalalka colaadda ay ka jirto sidii loo samatabiix laha bulshada ku dhaqan ee waddamadaasi ay saamaynta ku yeelatay colaadaha ka jira warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheer akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhagaysanaya waa naga intaa tan iyo intaan mar kale dib u kulmayno warkan warka xiga sidaa ayuu nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu